جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبت فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبت فتنة الواشي فالواشي يعادينا bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta inuu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alandaluus من أسمى معانينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا qodobada xiisaha badan ee barnaamijka raadraaca toddobaadka caawa aan idinkugu helno waxaa ka mid a berri waa maalin noocee ah ma kowda ramadaan mise waa dhammaystirka maalinka soddonaad ee bisha shacbaan ma jiraan meelo laga arkay dhalashada bisha maxaase ka soo baxay maktabka qadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab barnaamijkah ayaan idinkugu haynaa kataaib al ikhbaariya oo goordhoweyd baahisay muuqaalka weerarkii ciidamada mujaahidiinta kula wareegeen saldhigii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan barnaamijkah ayaad ku maqli doontaan inta badan caawa barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa kelimaddii uu jeediyey amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubayda taas oo uu kaga hadlayey xaaladda guud ee uu dalku marayo mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka مكاسينا جف الحب يرقينا والسلوى تواسينا دوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا waa hagaag waxaad soo dhegaysateen qodobadii barnaamijka raadraaca aad ku dhegaysan lahaydeen inshaa allah markan iyo maktabka qadaha maktabka qadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shaaciyey in maalinta berri ee sabtida ah ay tahay kowda bisha barakaysan ee ramadaan kadib markii bisha laga arkay qaybo ka mid ah wilaayaadka hiiraan iyo bakool haddaba annaguna waxaan leenahay allah dhammaanteen hana waafajiyo acmaasha khayrka badan ee ku guda jirta bishan barakaysan ee ramadaan جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبت فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka markan iyo wilaayada shabeellaha dhexe wararka ka imaanaya wilaayada shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ay galabta ka dhaceen duleedka magaalada ceelbaraf waxaana halkaasi lagu dilay lix askari oo murtadiin ah halka afar kalena ay dagaaladaasi ku dhaawacmeen intii ay dirartu socotay ciidamada mujaahidiinta ayaa laba qarax la egtay gaadiidkii maleeshiyaadka murtadiinta waxaana mid ka mida qaraxyadaasi lala helay gaari nooca cabdibilaha ah kaas oo goobta ku burburay ayna dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen siddeed askari oo kale wixii faahfaahina ee ku soo kordha dagaalada galabta ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe waxaad ku maqli doontaan wararka iyo barnaamijyada inoo soo socda inshaa allah جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبت فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka kanaalka wararka ee kataayib al ikhbaariya ayaa galabta casarliiqii baahiyey muuqaalka weerarkii ciidamada mujaahidiinta kula wareegeen saldhigii maleeshiyaadka murtadiinta ee tuulada aboorey ee duleedka degmada buulaburde ee gobolka hiiraan inta uu filimku socdo ayaa la daawan karaa ciidamada mujaahidiinta oo jabsanaya xayndaabka difaaca xelada aboorey islamarkaana gudaha u galaya saldhigga soona qaniimaysanaya wixii halkaasi agab u yaallay maleeshiyaadkii la weeraray oo ay ku jiraan gaadiidkii dagaal ee ay wateen iyo kuwa nooca raaxada ah haddaba ku soo dhowaada haddaba ku soo dhowaada filimkaasi فلا بقاء لجند الإثم والكذب هل من مزيد هل الأيام سانحة فتنزف الدم أمريكا بالأركب ذوقوا العذاب جنود الشرك لست أراه
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka waxaa inoo soo socda kelimadii uu jeediyey amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubeyda balse markan xubintii dhacdooyinka iyo walaalkeen maahir oo xubintaasi alaaba inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka waxaan ku bilaabaynaa howlgalladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan fuliyeen howlgallo kala duwan oo lagu naafeeyey cadowga allah waxaana weeraradaasi ka mid ahaa weerar lagu qaaday saldhigyada murtadiinta ee degmada balcad war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in ciidamada mujaahidiintu maalinimadii khamiista ay weerar ku qaadeen saldhigyada cadowga murtadiinta ah ee degmada balcad ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe weerarkaasi oo bilowday salaadii subax ee shalay kadib ay ciidamada mujaahidiinta gudaha ugu galeen degmada balcad kadib markii ay soo jiireen difaacyadii cadowga ee duleedka magaalada war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in ciidamada mujaahidiintu ay si buuxda gacanta ugu dhigeen xarumihii cadowga ee gudaha balcad sida xarunta degmada saldhigga booliiska iyo maxkamadda daaquudka ee ridada dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen maleeshiya gurmad u ahaa cadowga la weeraray kamiinkaasi ayaana ka dhacay deegaanka ilbaq ee duleedka degmada balcad war-saxaafadeedka kasoo baxay taliska ciidanka ee xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa lagu sheegay khasaaraha horudhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey in uu yahay saddex iyo labaatan dhimasho iyo dhaawac ah kuwaasi oo isugu jirtaa saraakiil iyo ciidamo murtadiin ah oo lagu dilay weerarka tooska ah iyo kamiinka loo dhigay gurmadka murtadiinta waxay sidoo kale inta ciidamada mujaahidiintu ay howlgalka ku jireen xabsiga balcad kasii daayeen shacab muslimiin ah oo cadowga halkaasi ugu xirnaa dhanka kale cabdi wahaab ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan weeraro cagmarinah ku qaadeen saldhigyada murtadiinta ee deegaanka aboorey ee duleedka degmada buulaburte ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan bayaan kasoo baxay taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in ciidamada mujaahidiintu ay cagta mariyeen laba saldhig oo murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka aboorey ee duleedka degmada buulaburte taliska ayaana sheegay in weerarka uu beegsaday maleeshiyo ashaadaladirar ah oo loo diyaarinayay inay carqaladeeyaan ku dhaqanka shareecada islaamka ee bariga wilaayada hiiraan dagaal kooban kadib ayuu talisku sheegay in ciidamada mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen saldhigyadii ay murtadiintu kaga sugnaayeen deegaanka abuurey waxaana halkaasi cadowga kasoo gaaray khasaare dhimasho iyo dhaawac ah tirada dhimashada inta la xaqiijiyey waxa uu taliskuku sheegay kow iyo toban murtad oo isugu jirta saraakiil iyo ciidamo ashaadala dirir ah waxaana intaa dheer dhaawac fara badan oo ay cadowga ula carareen dhinaca bulaburte sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu gacanta ku dhigeen hub saanad iyo gaadiid dagaal oo laga khaniimaystay cadowgii jabay idaacadda islaamiga andalus waxay heshay magacyada qaar ka mid ah saraakiishii iyo askartii lagu dilay weerarkii ka dhacay deegaanka aboorey ee wilaayada hiiraan saraakiishaasi waxaa ka mid ahaa murtad shariif cabdi cadow oo ahaa sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada shidane cabdi hurwaa oo ahaa sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada cadaawo faarax oo ahaa sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada ee booliiska sidoo kale waxaa murtadiintaasi ka mid ahaa muuse cali faarax cabdulaahi xuseen waasuge jeelow cigale iyo cabdibile dhuxulow haraadaane oo ahaa sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada beer fale oo isagana ahaa sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada ee sirdoonka sidoo kale waxaanu helnay qaar ka mid a magacyada murtadiintii lagu dhaawacay dagaalkaasi waxaana ka mid ahaa korneyl cali dhuux cabdi mahad oo horey usoo noqday taliya ku-xigeenkii booliiska ridada ee gobolka banaadir muumin eelay oo ahaa guddoomiyihii hore ee maamulka ridada ee degmada maxaaskaasi oo uu gaaray dhaawac halisa xuseen xasan ayaa sidoo kale ka mid ah saraakiisha lagu dhaawacay weerarkii abuurey waxaa sidoo kale saraakiishaasi ka mid ahaa cabdulaahi cali raage oo ah taliya guuto ka tirsan maleeshiyaadka riddada dhanka kale cabdi wahaab ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan kamiin iyo qarax u dhigeen maleeshiyaad murtadiinna howlgalkan ayaana ka dhacay duleedka degmada xudur ee wilaayada islaamiga ah ee bakool weerarkan barakaysan waxaa allaha fadligiis lagu dilay siddeed murtad oo ay ku jiraan saddex sarkaal oo lagu kala magacaabi jiray cadow xaaji oo ahaa taliya horin madsan kuusow oo ahaa taliya urur iyo sarkaal lagu magacaabi jiray cadow aadan samee sidoo kale waxay mujaahidiintu howlgalkan barakaysan ku dhaawaceen shan iyo toban murtad oo ay saraakiil ku jirto waxaana sidoo kale weerarkaasi lagu gubay gaari cabdibile ah oo qori dhashiika ah uu ku rakibnaa xubintii dhacdooyinka toddobaadkana waa inaga intaa cabdiwahaab
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka xarumaheena wilaayaadka islaamiga ah iyo aaladda internetkaba waad naga dhagaysanaysaan kanaalka wararka ee katayib al ikhbaariya ayaa saacadihii lasoo dhaafay baahiye kelimad uu amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubayde ka jeediyey shir dhowaan u soo xirmay hoggaanka xarakada iyo mas-uuliyiinta maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka haddaba ku soo dhowaada kelimaddaas oo dhammaystiran
والعزم عنوانا واستلهم الرشدا منها وتبيانا منها وتبيانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب waxa uu horrayn ammaan iyo mahadnaq naga mudan allah subxaanahu wa tacaala oo nagu mannaystay nimcooyin aan la soo koobi karin oo ay ugu horreeyaan iimaanka islaamnimada hanuunka caafimaadka iyo amniga ballaaran ee ay hoos harsanayaan malaayiin muslimiin ah ee noo suuro geliyey inaan kulankan isugu imaanno iyadoo aysan jirin wax laga baqayo oon allaha tabaaraka wa tacaala aan ahayn runtii waa nimcooyin nagu waajibinaya inaan ku shukrinno allah intaa kadib waxaan u mahad celinayaa guddiga qabanqaabada shirkan socday saddex iyo tobanka maalin isaga oo noo soo dhammaaday sagaal iyo tobanka bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriyada waxaa goobjoog ka ah shirkan hoggaanka camalka makaatibta wilaadda gobollada waxaana jiraa dhinaca kale walaalo hadda aan halkan fadhin laakiin si kale nagula wadaagay talooyinkooda qiimogalka ah dhammaantiin waxaan idin leeyahay ilaahay camalkiinna iyo juhdigiinna ma dayacayo hawsha aad ummadda u haysaanna allaha idin fududeeyo wa huwa allaahu laa ilaaha ilaa huu lahu alxamdu fi aluulaa waalaakhira walahu alxukmu wailayhi turjacuun sidoo kale walaalayaal nimcooyinka iyo bishaaraadka uu allaha ummadda ku mannaystay waxaa ka mid ah guulaha waaweyn ee uu allah u soo hooyey walaalaheenna muslimiinta ee ku nool falastiin ehelkeenna reer khaza waxay shan iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay muujinayeen gobonnimo iyo hal adayg taariikhda ku waari doona iyo sugnaan lagu diraasayn doono madaarista iyo jaamacadaha sabarkooda yaqiintooda iyo iimaankooda ayaa noqday silaaxa hor istaagay duulaankii yahuudda iyo maraykanka iyagoo reer galbeedkana tusay in gantaallada iyo qumbulaha ay keeneen talaabiib aysan awood u lahayn inay dadka reer khasa ka barakiciyaan dhulkooda hindisaha trom ee ah in dadka reer falastiin laga barakiciyo ghaza waa mid ku yimid quusta yuhuudda iyo maraykanku ay ka joogaan inay xaqiijiyaan xulumkoodii ahaa inay qabsadaan khaza waana makri kale oo ay doonayaan inay u kaashadaan dawaaqiidda carbeed maadaama ay awood militari ku gaari waayeen khaza iyo guud ahaan dhulka filistiin waa dhul islaam ah mana laga yaabo biidnillaah inay ka baxda gacanta muslimiinta inta uu muslima waxda ku nool yahay dunida guudkeeda mujaahidiintuna waxay ballan ku qaadayaan inay dhiig iyo dhaqaale u huri doonaan difaaca dhulka barakaysan ee qudus iyo guud ahaan dhulalka muslimiinta walaalayaal haddii aan waxyar dul istaago casharada iyo cajaa'ibta lagu arkay dagaalka khaza waxaa ka mid ah fadaa'isha iyo miisaadka uu allah ku mannaystay ummaddan oo uu ugu horreeyo iimaanka kartida iyo dadnimada ma jirto ummad ka mid ah ummadaha kale oo la kulmay wixii ku dhacay reer khaza ilaa way isdhiibtay oo madax ayay foorisay waana midda keentay khaladka ay ku dhaceen saliibiyiinta xasuuqan geysatay ee isla meel dhigay muslimiinta iyo ummadihii kale ee ay gumaadka iyo argagaxgelinta ku qabsadeen siday saliibiyiintu uga adkaan karaan ummad aaminsan hadalka alle qaala allahu tacaala lan yaduruukum ilaa adan wain yuqaatiluukum yuwalluukum aladbaara humma laa yunsaruun wa qaala tacaala walaa tahinuu walaa taxsanuu waantum alaclowna in kuntum mu'miniin waxaa cajaa'ibta ka mid ah in ummadda muslimka ah si kasta oo loo xaawalo in la gaarsiiyo marxalad quus ah aysan sahlanayn in laga tirtiro ruuxda dulmi diidnimada iyo wax iska dafcinta ee uu allah ku beeray qalbigooda marna lagama yaabo inay ummadda muslimka ah wada hagoogato marada cad oo ay isdhiibto haddii qayb ka mid ah jiilkeeda uu ku dhaco dabinnada cadowga oo uu shayddaanku duufsado wuxuu allah ummadda u baaqi yeelayaa in kale oo uu allah ku sharfayo hor istaagga dulmiga iyo damacyada guracan ee cadowga waana ballanqaad rabbaani ah in marnaba adduunka aan laga waayi doonin dad wanaagsan qaala allahu tacaala wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum humma laa yakuunuu amhaalakum qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam idaa fasada ahlu shaami falaa khayra fiikum laa tazaalu daa'ifatu min ummatii mansuuriina laa yaduruhu man khadalahum xataa taquuma saaca muddada uu socday cudwaankan yahuudda iyo maraykanka waxaan aragnay intiqaamka allaah oo u soo degdegay mujrimiinta iyo habaarkii muslimiinta uu allah ka aqbalay halaaggii ka dhacay gobolka kaliforniya iyo dabkii gubay los angeles wuxuu ahaa aargoosi rabbaani ah oo uu allah ugu hiiliyey muslimiinta lagu xasuuqay khaza maraykanku wuxuu gantaallada holcaya iyo kuwa dhismayaasha ka dhex dusa u soo daabulay khaza canshuurta dadka ameerikaanka ahna wuxuu ugu deeqay ciidanka yuhuudda si loo baabi'iyo dadka maatida ah ee aan iska dafcin karin sawaariikhdooda ku dhowaad soddon bilyan oo dollar ayuu maraykanku ku bixiyey duulaanka khaza allah oo aan mooganayn waxay falayaan daalimiinta ayaa dab guuraya ku salliday los angeles oo lagu tilmaamay magaalada labaad ee ugu hantida badan maraykanka marka laga yimaado new york marka laga hadlaya adduunka oo dhanna waa magaalada afaraad dunida ee ay ku nool yihiin dadka ugu taajirsan magaalada iyada ah xaafadaheeda ugu hodansan ayaa burburay kadib markii uu allah ku salliday dab aan kala joogsi lahayn oo ay wax ka qaban weysay guud ahaan awoodda iyo imkaaniyaadka dowladda maraykanka oo sheegato inay tahay tan ugu awoodda badan dunida dusheeda wuxuuna allah halkaas naga tusay intiqaamkiisa rabbaaniga ah ee adduun iyo aakhiro intaba aanay uga badbaadaynin daalimiinta qaala allahu tacaala qad makaru aladiina min qablihim faata allaahu bunyaanahum min alqawaacidi fakhara calayhim asaqfu min fawqihim fakhara calayhim asaqfu min fawqihim waataahum alcadaabu min xaysu laa yashcuruun waqaala tacaala xataa idaa akhadat alardu zukhrufaha wazayanat wadanna ahluha anahum qaadiruuna calayha وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون waxaan allah ka rajaynaynaa inuu yahuudda iyo nasaarada u labanlaabo ciqaabta iyo halaagga kana abaalmariyo xasuuqii ay kala kaceen walaalaheenna muslimiinta ah guud ahaan walaalayaal cidda maanta baylaha nooga dhigtay cadowgeenna yuhuudda iyo nasaarada waa maamullada saliibiyiintu ka khutumiyeen dhulalkeenna ee ay u gacangeliyeen dawaaqiidda murtadiinta ah ee diintooda ka xoobsiibtay kuwaasoo ah gumaysi wakaaladeed loo yagleelay gumaynta ummadda muslimka ah dhul walba oo muslimku ku nool yahay intay xuduud beenaada u sameeyeen ayay geysteen awriqaal yar annaga maanta midkanna lagu salladay waad aragtaan nin haamaan ah oo diin dadnimo iyo dhaqanba ka xoobsiibtay danqasho iyo damiirna ka carradan daafica ugu weyn ee riixayana uu yahay marka laga soo tago shahaadaladirnimada hunguri iyo xukun jacayl oo hooyada caanaha iibisa iyo siyaasiga kursiga ku haystaba isku si ula tirsada welihiisa buuxana siiyey gaalada ayaa filla soomaaliya jooga mood iyo moorro wixii uu dalkan lahaa wuu iibsaday hantidii maguurtada ahayd iyo khayraadkii dalka oo dhanna wuu xarashtay ilihii dhaqaale ee dalka wuxuu u gacangeliyey dowladda turkiga iyo maraykanka wuxuuna saddexda sano oo waxyar dhiman ee uu joogo xukunka waxqabadkiisa ugu weyn ahaa inuu kontaraaktiyo saxiixo kana macaasho hantida ummadda muslimka ee soomaaliyeed masraxiyadda ugu fadeexada badan ee uu dhigay dalxaraashe ayaa ahayd siduu abiyi axmed iyo ordogan ugu saxiixay qandaraasyada badda carada ummadda soomaaliyeedna isu raacsiiyey ugu dambayntiina lagu soo afjaray ankara masraxiyaddaas muddada sannadka ah socotay ayuu xasan sheekh ka sii faa'iidaystay buuqa dadweynaha uunu turkiga u saxiixay qandaraas toban sano ah isagoo ummadda ku maran habaabiyey inuu turkiga dufaacayo badda soomaaliya ugu dambayntiina waxaan la arkay midkii zaylac qaatay iyo midkii difaaceeda sheeganayey iyo mu'alifkii masiixyada oo wada damaashaadayo kadib markay gaareen ujeedkooda dhabta ah allah idinkiis waxaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho ugu bishaaraynayaa inay ka bixi doonaan hubantila'aanta haysata mustaqbalkooda murtad xasan dal xarashana uusan hortaagnaan doonin wakhti badan biidnillaah ayna heli doonaan nidaam islaami ah oo u soo celin doona hantida maguurtada ah ee sharcila'aanta lagu iibiyey iyo dhulka laga bililiqaystay maatada sidoo kalena lala xisaabtami doono cid weliba oo ka qayb qaadatay bililiqada iyo dhulboobka ay geysatay xukuumadda riddada ah waxaana noo diiwaan gashan dhammaan dhulka laga boobay dadka iyo danta guud iyo dhammaan kuwa dalaalka ka ahaa wakhtigooda ayayna sugi doonaan biidnillaah waxaad la socotaan in markii kooxdan iyo maleeshiyaadkeedu ku jabeen duulaankii lagu soo qaaday walaayaadka islaamiga ah uu ku dhacay niyajab iyo qoobgariir iyadoo cabsi ka qabta zaxfiga mujaahidiinta waxayna maanta ku qasbanaatay inay bil weliba konton kun oo dollar ku bixiso sida loo difaaci lahaa nidaamkooda riddada ah sida ku cad qandaraaska sannadlaha ah ee lixda boqol oo kun ku kacaya ee ay xukuumadda riddadu la gashay shirkadda b j r group ee laga leeyahay maraykanka lacagta intaas leeg wuxuu xasan murtad u bixinayaa inay shirkaddan maamulka tramp ku qanciso inuu ciidankiisa ku sii hayo soomaaliya si loo ilaaliyo maamulkiisa nidaamka riddada ee soomaaliya waa mid tibartii gabay gaaladuna ku tacabeeshay kadib siddeed iyo toban sanno oo dhiig iyo dhaqaale loo hurayey in dalka laga hirgeliyo dowlad taabacsan mabaadi'da reer galbeedka waxaa muuqanaysaa in dowladaha saamiga ku leh siyaasadda riddada ay sii quusanayaan kadib markii ay arkeen inuu nidaamkan yahay mid fadhiid ah oo ay hoggaaminayaan madax uu hagahooda yahay hunguri oo keliya kadib jabkii ku qabsaday mudug iyo galgaduud maraykanka ayaa gebi ahaanba ka niyad jabay xukuumadda riddada ee filla soomaaliya kadib markii u ogaaday inay adag tahay in kooxdan tabarta yar ay guulo ka keento dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta howlgalladii ugu dambeeyey ee maraykanku ka waday soomaaliya wuxuu toos ula tacaamulayey maamul goboleedyada mucaaradka ku ah filla soomaaliya taas oo tusaale cad u ah heerka uu gaadhay quusta laga qabo kooxdan rajadii ugu weyn ee nidaamkan uu fiirsanayo waa howlgalka cusub ee la ansixiyey dhammaadkii sannadkii tegey kaas oo ay kooxda ku bixinayso naf iyo maal sidii u hergeli lahaa waa howlgalka aanan ilaa hadda itijaahiisa caddayn inta ku qoran dukumentiyada ka soo baxaya kulummada lagu abaabulayo howlgalkan ayaa ka badan inta camali ahaan u qabsoontay waxaan allah ka filaynaa inuu fashiliyo sida kuwii hore oo kale arrimahan oo idil waa arrimo ku tusaya gelgelishada nidaamka riddada ee fadhigiisu yahay muqdisho kaas oo muddo labaatan sanno ah ku guulaysan la isku filnaansho ciidan iyo mid dhaqaale waa nidaam khayraadkii dalka iyo ilihii dhaqaale u gacangeliyey gaalada isagana ku kaaftoomay gacmo hoorsi iyo inay boqolkiiyo toddobaatan iyo shan miisaaniyaddiisa ku tiirsanaato dowlado shisheeye qaala allahu tacaala aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniina ayabtaquuna cindahum alciza fa ina alcizata lilaahi jamiica annagu haddii aan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan joognaa dhulkeenna waxaan ka dhex dagaalamaynaa dadkeenna quudkeenna waxaan kala soo baxnaa dhulkeenna hubkeennuna waa qaniimada aan idinka furannay wax daal ahna ma hayo wakhtina uma socdo waddan shisheeyena ma joogno taakulo dowladuna siiyaan oo in nagalaga jaro aan ka baqayna ma jirto allaha fadliga waxay mujaahidiinta soo jebiyeen ciidankiinna oo haystay saldhigyo sideetameeye ah hadda oo aad sannado kooban qabsateen labaatan saldhigyo oo koobanna isku koobteen waxaad la kulmi doontaan jabkii hore ka daran waxaan allaah weydiisanayaa inuu ina tuso idinkoo ku baaba'ay xerooyinkiinna inshaa allahu tacaala waxaan halkan fariin uga dirayaa shacabka muslimka ah ee masar culimmadooda aqoon-yahanadooda indheergaradkooda walaalayaal wiilasha aad tacliinta iyo tacabka kula tacaalayseen waa tiiraanyo inuu siisi ka dhigto xaabo uu dabka ku huriyo haddii aad huraysaan oo ay geeri u bareerayaan ma ahin inaad hoos gaysaan daaquudka danihiisa gaarkaa fiirsanaya oo ku qamaaraya nolosha wiilashiinna taas cagsigeed waxay ahayd inaad u dirtaan jiidda khaza iyo daanta galbeed si ay yuhuudda ula dagaalamaan halkaasna uga helaan shahaado dhab ah oo uu allah raalli ka yahay waxa ayaan darro ah in siisii qayb ka mida wiilashiinna u diro inay go'doomiyaan reer khaza oo ay yuhuuddu u ilaaliyaan dhaqdhaqaaqa rafax qayb kalena u soo diro soomaaliya si uu ula dagaalamo dadka muslimkaah ee soomaaliyeed intaas markay dhacayso wuxuu ku guuldarraystay inuu reer masar u soo dhacsho biyaha webiga niil oo etoobiya u samaysatee dhaambiyood waxaadna halkaa ku ogaanaysaan inuu u xoog badan yahay ummadda taagta daran ee muslimiinta ah hadduu eebbi idmo waxay ciidanka soomaaliya loo soo dirayo mari doonaan jidkii ka horreeyey ay ku halaagsameen ciidamada ku soo duulay dalkan muslimka ah ee soomaaliyeed asaaliibta uu maanta cadowgu u adeegsado gumaynta ummadda soomaaliyeed waxaa ka mid ah inuu dhexdeeda ka kiciyo fitan iyo colaado qoryahana isugu dhiibo dadkii wada dhashay ee ay ahayd inay madoobaan ooy cadowgooda meel uga soo wada jeestaan maamullada riddada ayaa kaalin weyn ku leh hurinta colaadaha iyo kicinta dagaallada sokeeye haba ugu darnaato xukuumadda riddada ee hadda joogta maalintii la doortay murtad gurguurte may laba kun labaatan iyo labada ilaa maanta dalka wuxuu martigeliyey dagaal beeleedyo aanan horey loo arag muddada uu xukunka joogo murtadkan ma jirin xilli aynay taagnayn dhiilo colaadeed iyo dagaallo sokeeye ixsaa'iyaadka qaar waxay sheegayaan in wax ka badan lix boqol oo kun oo ruux ay ku barakaceen dagaalladan sannadkii labada kun labaatan iyo labada tirada barakacayaashu waxaa lagu sheegay saddex milyan oo ruux maantana waxay sii cagcagaynaysaa ilaa afar milyan sida tirakoobyada lagu sheegay dadkii wada dhashay ayaa kala irdhoobay oo kala firdhay waana sida cadowu la maaganaa ummadda soomaaliyeed dagaalladan waxay ka socdaan oo keliya goobaha ay ka taliyaan maamulada riddada sida puntland somalilan iyo qaybaha ay murtadiintu ka joogaan gobollada dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya in kasta oo ay ka baxsan yihiin goobahaasi dhulka walaayaadka maamulaan haddana waxay inta badan ku dadaalaan inay kala dhex galaan dadkeenna uu cadowga ka faa'iidaysanayo dadka soomaaliyadow walaalayaal xiisadahan dhexdeenna laga horinayo waa qorshe qadiimi ah oo wax ka badan soddon sana uu nagu tadbiiqinayo cadowgeenna miyaanan ka waantoobaynin maanta wiilasha nooga dhintay dagaalbeeleedyada iyo wiilasha nooga shiiday xilganka labaatanka sano hortaagan xabashida iyo saliibiyiinta afrikaanta waxaa badan inta aan ku weynay dagaallada sokeeye mana isu dhowa dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal maanta waxaa la joogaa xilligii aad ka toobadkeeni lahaydeen dagaallada sokeeye daadinta dhiigga kufaartana ku masixi lahaydeen dhiiggii aad hore iskaga daadiseen waa inaad cadowgeenna u soo jeesataan intaad isku dhigteen iyo inka badanna aad ku dhigtaan gaalada dhulkiinna qabsatay colaadaha iyo dagaallada isdabajoogga ah ee dalka ragaadiyey waxaan u haynaa xal wax ka dambeeya uusan jirin waa xalka keliya aad ku kala badbaadaysaan waad ku barwaaqoobaysaan xalkaas waa ku dhaqanka shareecada islaamka qabiil kasta waxaa waajib ku ah inay tadbiiqiyaan shareecada islaamka si iyaga u kala badbaadaan deriskoodana u kala nabadgalaan waxaan halkan baaq uga dirayaa dadka soomaaliyeed meel weliba oo ay joogaan dal iyo dibadba culimmadooda aqoon-yahanadooda waxgaradkooda iyo guud ahaan ummadda oo dhan waxaan leeyahay walaalayaal maanta waad aragtaan shirqoollada loo maleegayo dalkan iyo dadkiisa waxaadna og tihiin in wax badan oo ka mid a mu'aamaraadkaas uu allah ku fashiliyey halganka mujaahidiinta bal suuraysta ololaha kirishtaamaynta ee ka socda dalka haddii uu ku soo beegmi lahaa xilli uusan jihaad ka jirin waddanka bal suuraysta shirkadaha loo saxiixay boobka khayraadka dalka maxaa dhici lahaa haddii uusan joogi lahayn mujaahid ka hortaagan inay ka soo baxaan xafiisyadooda bal suuraysta ciidamada afrikaanta ah ee muqdisho ilaa ambareysa keeblayuurarka ah haddii ay heli lahaayeen fursad ay ku dhaqdhaqaaqaan miyaysan dumarkeena ku xadgudbeen inta hadda ay sameeyaan in ka badan walaalayaal waxaa hubaal ah in uusan jirin beddiil idinkaga wanaagsan walaalihiinna mujaahidiinta ah idinkuna waad og tihiin waxaan idinkugu baaqayaa inaad dufaacataan dalkan oo aad garab istaagtaan walaalihiinna mujaahidiinta ah allah baan ku dhaartaye wallaahi kani waa halgankiinni waa halgan taariikhduu geli doona soomaaliya oo idil oo aynan lahayn afraad gaar ah iyo ururo goonni ah waa halgan uu ku jiro badbaadadeenna iyo badbaadada ubadkeenna ku difaaca naftiinna maalkiinna iyo carabkiinna intaba can cibaadata ibnu saamiti radia allaahu canhu ana annabiya sala allahu calayhi wasalam qaal jaahiduu fii sabiili illaahi alqariiba waalbaciida fi alxadari wasafar faina aljihaada baabun min abwaabi aljanna inahu layuniji illaahu bihi min alhami waalgami waaqiimuu xuduud allahi fi alqariibi waalbaciida walaa ta'khudkum fillaahi lawmatu laa'im maanta bulshada soomaaliyeed boqolkii toddobaatan iyo shan waa dhallinyaro haddana awooddii iyo daaqadii ku jirtay dhallinyaradeenna kama ayna faa'iidaysan maanta dagaalka saxda ah ee ay ahayd inaan gelinno dhallinyaradeenna waa jihaadkan xaqa ah oo lagula jiro hoganta saliibiyiinta waxaana ku jira sharafkooda adduunyo iyo midkooda aakhiro wiilashiinna u soo dira jihaadka oo ka dhiga wiilal ummadeed ha ka dhigana wiilal qabiil hana ku barbaarinina qurunka qabyaaladda iyo qowmiyadda ku tarbiyeeya caqiidada islaamnimada iyo inuu welihiisa leeyahay qof kastoo muslim ah maanta gaalada ayaa tadbiiqisay fahamkaas oo yuhuuddii uga soo gurmanaysaa afarta jiho annaganu xuduudiye eesoodimo intaan kala yeelannay ayaa ubadkeenna lagu beeray sanamka waddaniyadda allah wuxuu yidhi waaladiina kafaruu bacduhum awliyaa'u bacd ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi alardi wa fasaadun kabiir culimmada aqoonyahanka waxgaradka bahda waxbarashada iyo bulshada inteeda saamaynta leh waxaan ugu baaqaynaa inay badbaadiyaan jiilka soo baxaya kuna tarbiyeeyaan caqiidada islaamiga ee saxda ah kana hor tagaan fasaadka akhlaaqiga ah ee xargaha goostay ee ku baahay waddanka intiisa badan walaalayaal faridda macruufka iyo ka hortagga munkarka waa mid qofka u istaaga uu ahmiyad gaara ugu fadhiyo waxaa lagu gaaraa badbaado adduun iyo mid aakhiro waana mid uu allah kaaga soocayo daalimiinta haddii ay ciqaabtiisu soo degdegto qaala allahu tacaala falammaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can isuu'i waakhadna aladiina dalamuu waakhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bimaa kaanuu yafsuquun waxaan sidoo kale anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya halkaan baaq uga jeedinayaa wullaadda iyo mas-uuliyiinta maamulada islaamiga ah walaalayaal waxaa tihiin dadka ugu horreeya ee ku aadan fakriga wacyigelinta bulshada faridda macruufka iyo reebidda munkarka haddii aan ku guulaysanno hagaajinta akhlaaqda ummadda iyo tarbiyadooda waa hubaal inaan gacanta ku dhigayno furayaasha guusha cadowgu wuxuu maanta ummadda kaga soo duulay akhlaaqda ka hor inta uusan ku soo duulin dhulkooda walaalayaal waxaa la idinka doonayaa inaad ka hor tagtaan fasaadka akhlaaqiga ah ee ka jira dalka gaar ahaan midka ka soo dusaya deegaannada cadowga uu haysto waxaa la idinka doonayaa inaad dacwada saxda a gaarsiisaan bulshada idinka oo adeegsanayo asaaliibta xikmadaysan iyo akhlaaqda wanaagsan ee islaamka qaala allahu tacaala udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan ina rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiilih wa huwa aclamu bilmuhtadiin ku dadaala cadaaladda iyo insaafka bulshadu ha idinka aragto inaad u siman tihiin una taagan tihiin u khidmayntooda rag walaalihiinna ah ayaa ku jira dhufaysyo oo dhig u daadinaya difaaca shareecada islaamka waxaa la idinka doonayaa shareecadaas dhiigga loo daadinayo inaad u tadbiiqisaan sida ay tahay oo aydan cidna ku dulmin dulmigu waa waxyaabaha soo dedejiya ciqaabta allaah cadliguna waa waxyaabaha waariya dowladda islaamka allah wuu duminayaa dowladda islaamiga haddii ay tahay mid jawrfal badan waxaana laga yaabaa inuu baaqi yeelo dowlad gaalo ah haddii laga helo cadaalad walaalayaal allah uga cabsada bulshada una cadaalad fala naxariis dhimrin iyo akhlaaq wanaagsan ha idinka arkaan qaala allahu tacaala ina allaha ya'murukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ina allaha nicim maa yacidukum bih ina allaha kaana samiican basiira qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu walaa tunafiruu ka fogaada muuqaalada tarafka ah iyo dhaldhalaalka adduunyada sababtoo ah waxaad tihiin tusaale lagu dayanayo oo la rabo inaad ummadda iyo walaalihiinna mujaahidiinta qudwo ugu noqotaan suhdiga waraca dhowrsanaanta iyo allaah ka cabsiga waxaadna ogaataan qofka taraf iyo dhaldhalaal la qabsaday way ku adag tahay inuu naftiisa ku tarbiyeeyo jihaad iyo ribaad allah wuxuu noo sheegay in dhaldhalaalka iyo shahawaadka dunida ay tahay raaxo dhaanteed ah oo aan waaraynin qaala allahu tacaala walaa tamuddanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaajan minhum zahrata alxayaati addunyaa linaftinahum fiih wa risqu rabbika khayrun wa abqa waxaad og tihiin in wakhti roobeedkii u dambeeyey uusan isa soo raacin meelaha qaarna uusan ka di'inba dadka iyo xoolahana waxaa haystaa jiilaal adag cidda ay sugayaanna waa innaga ee aan iska xilqaanno lana socda sida xaalka u noqdo markaad halkan ka laabataan waxaan ku boorinayaa dhammaan dadka muslimiinta ah inay iscaawiyaan allaha kaashadaan midkooda liita gacan qabtaan allaha waxaan ka tuugayaa inuu noo soo dedejiyo wakhtiga roobka kana yeelo mid barwaaqo ah dhammaan mujaahidiinta furmaha ku jiro iyo dadka khayrka lagu yaqaanno waxaan leeyahay ducadiinna ugu deeqa dadka muslimiinta ah allahna baryadiinna wuu aqbalayaa insha allah ugu dambayntii waxaan halkan dhammaal ugu dirayaa mujaahidiinta ku dagaalamaya jidka allah muraabidiinta difaacaya walaayaadka islaamiga iyo ku dhaqanka shareecada allah waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra jazaa allah idinkuma hoojin malaha wanaagsan ee ay ummaddiinna idinka malaysanayso waad jihaadeen waad sabarteen waadna la sabarteen cadowga allaah waadna ka guulaysateen midhaha dhabar adeegiinna waxaa ku hor burburay shirqoollada gaalada sida hirarka oo kale midba mid isu dhaafdhaafayey labaatankii sanno ee la soo dhaafay waxaan halkan si gaar ugu bogaadinayaa guusha alle ugu deeqay halyeeyada ka jihaadaya gobollada dhexe kuwaas oo ka farxiyey malaayiin muslimiin ah oo ku nool dunida guudkeeda maanta oo aan idinla hadlayana ku howlan siday ugu farxin lahaayeen walaalahooda muslimiinta ah xumaanta gaalnimadana ugu qaadi lahaayeen maalmaha nagu soo aadan waxaan alle ka rajaynaynaa inuu dhegeenna soo gaarsiiyo war farxad geliya dhammaan ummaddeenna muslimka ah halgankan waa mid la iska dhexlayo halyeeyadii kor u qaaday raayada laa ilaaha ila allah maanta dhulka ayay ka hoos mareen balse allaha fadligii raayada ma aysan dhicin ee way idinku soo simeen idinkuna waxaa la idinka doonayaa inaad ku sintaan jiilka idinka dambeeya gumaystaha tiiha iyo talaxumada daashatay ha idinka arko inaad tihiin rag isku dhaarsaday oo ku ballamay inay wadaan halgan qarniyo taxnaan doona oo hadafkiisu yahay ixdal xusnayeyn ima nasr wa imaa shahaada waxaan ka ahayn tadbiiqa sharciga allaah marnaha aqbalina walaalayaal waxaad markhaati ka tihiin inuu allah idin gargaaray cadowgeennana jebiyey aayaadkiisa oo idin xaqiiqoobayna waad aragteen allah ugu mahad celiya guusha uu idin siiyey marxaladda soo socotana isu diyaariya feejignaanta iyo taxadarka ku dadaala macaasidana ka fogaada sababta oo ah waa midda muslimiinta ka hortaagan guusha cududdiinna taqwada allah ku xoojiya guulahana tawaaduc ku qaabila oo allah isu dhuldhiga xuskiisana yuusan carabkiinna faaruqin waxaad mudan tihiin inaad liibaantaan can mucaad ibnu jabalin radia allaahu canhu can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam annahu qaal alghaswu ghaswaan fa amaa man ibtaqaa wajha allah wa ataaca alimaam wa anfaqa alkariima wa yaasara ashariika waijtanaba alfasaada fa ina nawmahu wa nubhahu ajrun kulluh wa amaa man ghazaa riyaacan wa sumca wa casa alimaam wa afsada fi alard fa innahu laa yarjicu bilkafaaf rawaahu abu daa'uud wanisaa'i waxaynu wada ognahay waxaa nagu soo fool leh bisha barakaysan ee ramadaan oo ay ka harsan tahay maalmo kooban waxaan kula dardaarmayaa dhammaan muslimiinta inay ka faa'iidaystaan bisha barakada badan ee ramadaanka ugana faa'iidaystaan qur'aan akhriska qiyaamu leylka iyo sadaqada una duceeyaan ummadda muslimka ah meel kasta ay joogaan gaar ahaan walaalahooda falastiin waxaad ka fogaataan xumaanta iyo maalaayacniga waxaad ku qaabishaan qalbisan si guud waxaan isku ogaanaynaa inaan ka faa'iidaysanno bisha barakaysan markaan laabanno oo aan ku laabanno dadkayagii iyo maamulladii ku noqonnana inaan bulshadeenna ku baraarujinno oo aan ku boorrinno siday uga faa'iidaysan lahaayeen bisha inugu soo fool leh waxaana rajaynaynaa allah tabaaraka wa tacaala bisha barakadeeda inuna waafajiyo wa jazaakum allahu khayra jazaa qaala allahu tacaala shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaatin min alhuda waalfurqaan faman shahida minkum ashahra falyasum waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar yuriidu allaahu bikum alyusr walaa yuriidu bikum alcusr walitukmilu alciddata walitukabiru allaha calaa ma hadaakum walacalakum tashkuruun wa qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam ataakum ramadaanu shahrun mubaarak farad allaahu calaykum siyaamah tuftaxu fiihi abwaabu alsamaa wa tuglaqu fiihi abwaabu aljaxiim وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين آمين سطر صحائفنا بالمجد ألوانا من سيرة عبرت عطرا وريحانا وانظر معالمها guud ahaan barnaamijkii waa naga intaas waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu